barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa washington kusoo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha januarina waa kow iyo labaatan sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinka soo jeedin doona anigoo ah nuur xasan nuur iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aan barnaamijkeena idinkugu haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan kaga hadli doono hababka looga hortegi karaa abaaraha ka hor inta aysan dhicin
dadka markay dhintaan ama xoolaha markay dhintaan ayaa la maqlaa in abaar jirto taasna waxaa keenaysa isku waxaa jirto isku xirnaan la-aan sida ani aaminsanaha ka dhexayso dadka magaalooyinka jooga iyo dadka miyiga jooga
waxaad kalood maqli doontaan dhallinyaro magaalada muqdisho ka hirgeliyey goob lagu iibiyo cabitaanada dabiiciga ah ee laga sameeyo khudaarta ka baxdo dalka ku aadan laabta dhanka tusaale ahaan oo kale aan dadka u baahnay inuu qofka waqtideeda ku isticmaali karo tusaale ahaan oo kale haddaad tusaalooyin soo qaato waxaa kamid ah khudaarta ama cambaha isbandeeska zaytuunka avokaadada ama strawberryga cananaaska iyo wixii la xiriiro marka wax kastoo khudaara oo aanan dabgelin dab u baahnayn islamarkaasna qofka uu islamarkii isticmaali karayo oo fresh ah aan aan runtii horta mashruuc mashruuc noocaas ku saabsan waaye sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada
kaalimihii heesaha ayay qayb maaragtay ka noqon doonaan dhegaystayaal ciyaarihiina waad maqli doontaan kusoo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha shalay la caleemo saaray ayaa ku soo afmeeray xafladdiisii caleemo saarka shalay telefoon uu kula hadlay ciidamada maraykanka ee jooga dalka afghanistan madaxweynaha ayaa wakhti dambe oo ka mida gebagabadii wakhti la qaatay kulan ay ciidamada dhanka telefoonka kula sheekaysanayeen halka iyaguna ay u hambalyeynayeen shaqada uu la wareegay intii uu ciidamada la hadlayay ayuu donald trump waxa uu sheegay inay weydiin karaan su-aal kasta oo ay doonayaan inay weydiiyaan hase ahaatee askarta la hadlaysay oo ahaa kuwa daayar ayaa hambalyeyn un ku gaabsaday goobtaas ka hor waxa uu madaxweynuhu xilka la wareegay uu qoobkacyaar la dheelay xaaskiisa melania trump boqolaal kun oo ruux oo dumar u badan ayaa lagu wadaa in ay maanta banaanbax ka dhigaan magaalada washington d c ee caasimada dalkan maraykanka xilli shalay madaxweyne trump loogu caleemo saaray qabanqaabiyaasha banaanbaxa haweenka ee washington ayaa sheegay in ay filayaan in kumanaan kun oo ruux ay socod ku soo maraan guriga baarlamaanka ee capitol hill ilaa iyo dhismaha national mall saraakiisha maamulka washington ayaa sheegay in ay diiwaan geliyeen ilaa iyo kun iyo siddeed boqol oo basas oo raba inay magaalada baarkin ka helaan sidaas daraaddeedna ay filayaan inay magaalada soo geli doonaan ku dhowaad boqol kun oo ruux halka kuwo kalena laga yaabo inay ku yimaadaan tareenno iyo baabuurta caadiga ah qabanqaabayaasha ayaa sheegay in banaanbaxan ay uga gol leeyihiin in ay fariin ugu diraan madaxweyne trump oo ay maanta tahay maalintiisii koowaad ee xafiiska gaar ahaana ay ku baraarujiyaan dhinaca xuquuqda dumarka iyo xaqdhowrkoodaba duhur wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington mar dhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee madasha dhallinyarada hase yeeshee koox dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreysay magaalada ka samaysay goob lagu iibiyo cabitaanada laga sameeyo khudaarta dabiiciga ah ee ka baxdo dalka sidoo kale dhallinyaradan ayaa isla khudaarta ka sameeya waxyaabaha lagu nafaqeeyo timaha sida saliidda iyo wixii la mid ah haddaba waxaan mashruucan ka waraystay aasaasaha xaruntan maxamed cabdulcasiis siidow oo aan ugu horreynna weydiiyey bal in uu ii sharaxo cabitaanada ay gadaan
horta waa mahadsantaha walaal marka hore mashruuca frufiyo sida magaca ka muuqato waa mashruuc runtii oo ku aadan qudrad ama khudaar wax soomaalida utaqaano inta badan saa ogtahay khudaarta waa mid dabka gasho iyo mid aan dabka gelin marka mashruucan wuxuu yahay runtii mashruuc ku aadan khudaarta dhanka tusaale ahaan oo kale aan dabka u baahnayn oo qofka waqtideeda ku isticmaali karo tusaale ahaan oo kale haddaad su-aalooyin soo qaato waxaa kamid ah khudaarta ama cambaha spandeska zaytuunka avocadada ama strawberryga cananaaska iyo wixii la xiriiro marka wax kastoo khudaara oo aanan dab gelin dab u baahnayn islamarkaasna qofka uu islamarkii isticmaali karayo oo fresh ah aan aan runtii horta mashruuc mashruuc noocaas ku saabsan waaye marka mashruuc ahaan asagoo iska ah khudaar laakiin haddana waxaa inta badan runtii aan aan isku daynay in maxaa la dhahaya ay noqoto khudaar nooca maa ka duwan sidii khudaaradii kale waddanka laga helayay haddii ahaan laheyd oo kale in maxaa la dhahaya helitaankii iyo in wixii hal meel laga wada helo oo kale nadaafadooda oo kale in la hubiyo oo kale islamarkaasna heerkul ku filan oo waxay u baahneed oo qabo waa inay hesho kale runtii intaa waxaa dheer iyadana noocan xiriir lale oo tusaale ahaan oo kale dhankii aqoontii khudaarta ee dadka u lahaayeen runtii in intii taqaanina la xasuusiyo intaan garanaynin runtii la baro ugu yaraan loo sheego marka asagoo khudaartii ah haddana islamarkaas haddii aan waxaa laga yaabaa meeshaan frusiyo qofka hadduu imaado inaa u sheegi karno kale tusaale ahaan inuu karootadoo kale misaal haddaan usoo qaato in uu ka heli karo labaatan iyo kow nooc oo fitamiinis oo kale oo noocyo kala duwan ah oo qofkii u fiican tahay indhihii haddii la xiriirto maxaa dhiiggii oo kale inay sifaynayso hadduu isbandeys u baahan yahay marka wax walba ayadoo khudaarta khudaar tahay haddana waxaan isku daynaa inaan dadka u sharaxno aan dhahno war khudaartan noocan ma waxay u fiican tahay xil hiblaayo iyo meel hiblaayo u fiican tahay waxaa laga yaabaa oo kale inaan gabar maamaha oo uur laho kale inay noo imaado aan u sheegno xitaa cuniga caloosheeda ku jiro aan dhalanin waxyaalaha xoojinayo qayb qaadanayo runtii caafimaad ahaanteeda u fiican oo tusaale ahaan haddaa usoo qaata avocadada oo kale hadday isticmaasho o kale marka mashruuc horta nooca mala balaaran oo waxa waaye dhinacyo kala duwan leh intaa waxaa sii dheer isagoo khudaartii ah haddana isla khudaartii ah baan haddana waxaan sameynaa oo kale in aan aan aan wixii ku aadan isqurxinta oo kale dumarka dhankooda oo kale inaan inaan waayo taas waan ku tegi doonaa maxamedow marka goorma ayuu kugu dhashay fikirkan ah in aad khudradda ama khudaarta kasoo baxda dalka soomaaliya aad ka dhigtaan cabitaano kala duwan idinka oo isticmaalaya hal meel
runtii muddo hadda qiyaastii laga joogo ilaa iyo toddoba bilood ka hor ba dhowr maalin saa saa ogtahay inta badan runtii soomaalida way iska isticmaalaan cabitaanada oo kale iyo waxaa waa la iska cabaa laakiin in badan oo kamid ah runtii markaas xilligaas qof waxaan ahaa runtii oo shaqeeyo oo shaqeeyo meel ka shaqeysto maadaama wax soo bartay in badan oo kamid a marka waxaan arki jiray in maxaa la dhahaya sheeyadii oo kale nadaafadoodii iyo wixii la xiriiriy oo kale aan aan aan aan aan aan yaro dhaliili jiray tusaale ahaan oo kale hadda khudaarta oo kale meelaha aan kasoo qaadno oo kale waxaa laga yaabaa inaan suuqii weynahay aa garanaysba kaaha inaan kasoo gadno islamarkaasna khudaartii jawaano ay fidsan yihiin oo meeshii ay ku daadsan yihiin oo nadaafad ahaan ay aada u liidato marka anoo taa ka duulaya runtii in badan oo kamid aan isweydiin jiray isdhihi jiray bal ugu yaraan maxaa diidayo in khudaartii maadaama geedka ay kasoo markay kasoo baxdayba oo aan iska nadiif tahay oo aan cambihii maanta dhiiqo ku oolin marka lasoo qaado maxaa diidaya in meel nadiif aho caafimaad ahaan dadkii u wanaagsan in loo sameeyo marka anoo maalin maalmaha kamid a meel socdo dhanka khudaartaas iyo meel kabaana hilib lagu iibi marayo baan baan baan runtii cabaar fursad waxaan u helay inaan qof baan sugayay marka meel baan taagnaa marka intii aan taagnaa baa waxa ii muuqatay in wixii dadka ay gadanayaan runtii aad aad heer nadaafadooda fiicnayn marka waxaan isweydiiyey bal intaa arrinkan haddaa dhalaysay le mawta markaad dhib ama problem sheegto waa inaa xalkeedina daba dhigi kartaa marka maadaama qof waxbarta ahaa maxaa sudi maxaaba diidaya inaa adiga maxamedow aad aad saxdid marka taasaa runtii keentay inaa fikirkii igu dhalato runtii aan aan aan kaasina waxa uu ahaa maxamed abd maxamed cabdulcasiis siidow oo ka mid ah dhalinyaro mashruuc dhinaca khudaarta cabitaanada laga sameeyo ee gudaha ka baxda soomaaliya ka hirgeliyey magaalada muqdisho halkaad dhegeystayaal kala socoteenna waa v o a
duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale kuna soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada dhegeystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkeenii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo aad sabti walba xilligan oo kale ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka waxaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee dood ay ka qaybgelayaan dhallinyaro soomaaliyeed oo ku howlan arrimaha gurmadka abaaraha saameeyey guud ahaan dhulka ay degto soomaalida ee geeska afrika qaybtan waxaan ku eegi doonnaa sida looga hortegi karo abaarahan soo noqnoqday ee soomaaliya ka hor inta aysan bilaaban waxaa ka qaybgelaya cabdinuur maxamed axmed oo ku sugan magaalada muqdisho sahre maxamed cali oo joogta hargeysa cabdirasaaq nuur halac oo degan garoowe iyo cabdi cadow axmed oo ku nool dalka sweden ugu horreyn waxaan weydiiyey su-aal ah sidee looga hortegi karaa abaarahan ka hor inta aysan dadka iyo duunyadaba ku habsan waxaa jawaabta ku hormaraya cabdi cadow axmed
waa mahadsantaa nuur mar walba waxay tahay horta dadka markay dhintaan ama xoolaha markay dhintaan ayaa la maqlaa in abaar jirto taasna waxaa keenaysa isku waxaa jirto isku xirnaan la-aan sida ani aaminsanaha ka dhexayso dadka magaalooyinka jooga iyo dadka miyiga jooga dadka miyiga jooga way adkaystaan ilaa abaartii ay ka dhacdo markay abaarta ku dhacdo xoolihii ka dhintaan markaasaa la maqlaa marka sida looga hortagi karo marka koowaad waa in la helo isku xirnaasho sidoo kale waxaa maadaama waddanka uusan lahayn dowlad guud oo waddanka dhan ka war hayso waxaan jeclaan lahaa maamul walba oo meel ka jiro inuu ogaado oo ka warhaayo magaalooyinka ku heeraarsan baadiyahooda dadka joogo in laga warhaayo oo maamulada aysan kaaysan noqonin keliya kuwo u taliyo dadka magaalooyinka degan dadka maamulada madaxda ka iyo maamulada dadka wasiirada xildhibaanada kae dhan waxaa kula talin lahaa baadiyaha u dhow inay ka warhaayaan oo meel iyaga u dhow aysan qof soomaaliya ku dhimanin taas waa midda labaad aan soo jeedinayo midda saddexaad oo looga hortegi karana waa in marka hore ani wax aan hal haayo malahan hal qofna ma haayo waa in maskaxaha inta laisku geeyo markii maskaxahaas laisku geeyo xal waara oo sustainable ah waa in laisla raadiyo oo si wadajira loo raadiyo sida xal loogu heli lahaa iyo sidii dadkaas magaalo dadkaas miyiga joogo miyiga meesha ay ka degan yihiin tuulo walba ceel looga qodi lahaa loona dadkana la bari lahaa inay wax kaydsadaan sida cuntada loo kaydsadoo kale in ceelo loo qodo oo dadki meeshoodii ku nagaadaan hadda mar walba abaar dhacdo magaalooyin iyo tuulo iyo tuulooyin dhan ayaa faaruq noqdo dadka magaalooyinka usoo qaxaan magaalada iska joogaa markaa kadib hadda muqdisho waxaa ku nool dad hal milyan ka badan oo usoo barakacay xilliga abaarihii labada kun iyo koo iyo tobanka ilaa welina way joogaan magaalada iyagana nolol ma haystaan magaaladana culeysay ku tahay marka saddexdaas talaa soo jeedin lahaani oo ah marka koowaad isku xirnaasho miyiga iyo magaalada inuu jiro maamulada magaalooyinkaas ka jiro inay dadkooda ka warhaayaan iyo in la fadhiisto oo maskaxaha laisku geeyo oo xal laisla wada raadiyo si wada jira waa mahadsan tahay isla su-aashaas ayaan jeclaan lahaa inaan hordhigo sahre maxamed cali oo joogta hargeysa sahre
walaalo waxa aniga waxay la tahay isku xidhnaa in la isku xidhnaado waa muhiim hal sida walaalkay sheegay somaliland guud ahaan madaxweynihii somaliland oo dhan buu tegay isagaiyo gulihiisa wasiirada meelaha ay abaaruhu ka jireen oo dhan waxaad moodaa inuu xaaladda ka warhayo oo ay xukuumaddu la tacaalayso laakiin awoodeedii ay ka baxday maadaama ay dhimasho mareyso hadda muhiimaddu waxa weeyaan in dadka la baro habka wax loo beerto iyo habka wax loo keydsado markii abaar dhacdo guddiga abaaraha ee wadanka la magacaabay madaxweynuhu magacaabay keliya ma aha inay shaqeeyaan xilliga abaarta jirto waa ina ay shaqeeyaan xilliga barwaaqada jirto lacagaha faraha badan ee akoonada guddiga abaaraha ku dhacday ee meel kasta laga soo dirayo waa in wixii soo hara wixii taakuleen ay ku taakuleen waa halkeeda wixii soo hara dadka waa in dibadejin loogu sameeyo dadku waxay ubaahan in dibadejin loo sameeyo magaalooyinka laga celiyo dhulkoodii lagu celiyo xukuumaddu waxay ku dadaaleysaa dadka xooluhu ka dhamaadeen in xoolo loo iibiyo laakiin hadda xaaladda way dhaaftay xoolo iibinta waxay maraysaa dadkii iyo iyo iyo noolihii in la badbaadiyo oo oo la nooleeyo wixii awoodeeda ah marka qolada guddiga anigu qolada guddiga abaaraha waxaan kula talin lahaa iyaga ayaa midida daabkeeda hayo ee marka ay abaarta jirto oo keliya way shaqeynayna xilliga barwaaqada dadka biyo kaydsiga riidad loo sameeyo beero loo sameeyo dibadejin lagu sameeyo dadka miiga jooga si aanay dhibaatadan mar mar mar kastabayna haysato sanad kasta way ka dhacaan abaaro wadanka sanad kasta haddana tabkii wadadii hore bay noqotaayo in la sameeyo bal xel anigu shaar ahaan ma hayo laakiin in laga fikiro oo dadka aqoonyahankii ay ka fikiraan xalkan ka bedelan oo ah sidee looga hortegi karaa abaaraha soo noqnoqonaya had iyo jeer soo noqnoqonaya dhimashada sababaya marka waxaan odhan lahaa guddigaasi mar walba ha noqdo kuwa shaqeynaya dhalinyarada kale ee ah, go-aanka doodig aan ku wada jirnana waxaan leeyahay ilaahayna idinla garab galo howlaha aad wadaan guud ahaan meel kasta oo ummadda soomaaliyeed joogto oo rafaadka qabto ilaahay rafaadkaas ka dulqaado waxaanan rajeynaynaa in ilaahay ducooyinkeena uu aqbalo insha allah biidnillah waa mahadsan tahay Een, cabdirasaaq nuur halac oo jooga magaalada garowe cabdirasaaqow ee abaarahan soo laalaabtay ka hor inta aysan dhicin sidee looga gaashaaman karaa
bismillahi raxmaan raxiim aad baa umahadsantahay bukhaari bukhaari waxaad dareemeysaa in dadka soomaalida ah inta badanba inaysan ka fog waxa soo socda oo runtii kusoo wajahan waqtiyada qaybtood ee dhinac walbaba ha noqde Ee, run ahaantiina waxaa moodaa adduunku hadda inuu u koray Ee, labaatanka sano soo socda waxyaalaha la qaban lahaa iyo meesha la aadi lahaa iyo waxa ay noqon lahaayeen ummadda meel deegaankaas ka jira ama ummadda waddankaas ka jira marka ee, dabcan baxidda roobku da-o oo barwaaqadu ay noqoto lama fekero haddii gugu daaho ama waqti roobaadku uu dheeraado war maxaa qorshe u yaalla reerka Ee, ama deegaankii ama ummadda halkaa ku nool inta badan waxaa jira roobab badan oo da-a oo deegaanada inta badan waxaa jira togog badan oo mara in biyo xireenno la sameeyo in baraayo waaweyn lagu qoto in reerku beer weyn sameyso siduu xilliga abaarta oo kale ugu badbaado riista wuxuun oo mustaqbalkiisa u dhigmo oo kale waxaa moodaa inaan taas niyadda aan lagu hayn ee oo lagu hayo aan moodaa dadka barwaaqada inay inatidhay oo kale marka waxaan ku talin lahaa oo kale xilliga ee, barwaaqada la joogo in laga gaashaanto waxa soo socda Ee, lama yaqaano waxay noqon doonto laakiinse ee, khayr waxma yeele sharafta waxay soomaalidu inta badan tiraahdaa marka in la sameeyo biyo xireenno biyo xireennadas baliye waaweyn lagu sameeyo si loo helo ee, waktiga saddexda bilood ama labada bilood oo gaadka geli karaa inay dadkaasu helaan biyo ay cabaan iyo beer ay mataqaanaa ay cunooyinkii ama badarkii daydii ama ruuxooda xitaa cawskii ee, arigu cuni lahaa oo kale inay beertaan oo kale ama ay mataqaanaa deegaanka ku beertaan oo kale marka qorshahaas oo kale waa qorshe loo baahan yahay in deegaankaas uu ku badbaadayo mararka qaybto inay dhibaato badan socda dhinaca abaarta ah marka waxaan ku talin lahaa in qorshaha loo sameeyo ee, qorshahaasna uu noqdo mid mid dhal u noqonaya xilliga ee, abaarta kana hortegi kadha xilligan foosha xun isoo wajahay oo soomaaliya dhan isoo wajahay waxaa moodaa soomaaliya dhan dhinac walbaba ha noqotee dhinac hadda aynu joogno in siman loo bixiyey abaartan abaartan siman waxaa loogu bixiyey deegaan walba oo soomaaliya ka jiro in tahay ilaa kilinka shanaad ilaa n f b kulli in abaar ay ka jirto oo kale ilaa koonfur ilaa waqooyi dhammaantood oo dhan marka sababta marka la leeyahay in hadda in la isweydiiyo oo kale ama gurmadku uu noqdo gurmad ee mataqaanaa ee dadku dhan ay wada gurmadaan oo waxa la raba in qorsho laga dejiyo qorshahaasna maamul goboleedyada degaan walba in haddii ay dadka diiga ay garan waayeen in loo tago balaanna loo siiyo loona jeexo maadaama ay wasaaradaha howlahaas ay leeyihiin inay balaankooda iyo qorshahooda ku tashadaan ama hay-adaha ka shaqeeya oo u xil saaran in laga caawiyo deegaanada noocaas oo kale oo qorshaha deegaanada lagu daro ilaa ilaa dowladda ee soomaaliya oo kale inay arrinta xoogga saadho laguna dhiirigeliyo in qorshe cad in loo sameeyo oo looga hortago ee haddii alla idma waktiga adag oo abaarta soo wajahaya deegaanada guud waxaa arkaysaa mararka qaybtooda ceelashii lagu talagelay biyaha in laga helo oo guray qaybtood marka waa inaa haysataa wixii aad ku bedelin lahayd ceelkan hadda deegaanada qaybtood biyaha waxaa looga dhaalin jiray deegaan u dhow waa gureen marka waxay noqonaysaa intaas oo kilomitr ama magaalada weyneed in biyihii laga raadiyay lagamana gaarayo ilaa waktiga intaalaga oo kale marka wakti adag baynu ku jirnaa ilaahay baan inaga saari kara dadkana inay haystaan oo roobdoon ay sameeyaan way u furan tahay sababto dad dad islaama wey wakti adag baa lagu jira waxaan ku raacsanahay saaxiibkay badaaid ka dhawaajiyey malaayiinta lacagta lagu kharsh garaynayo doorashada ama cod ama qorsi usoo bixi lahaa wuxuu heli lahaa wax ka ajir badan mustaqbalkii iyo aakhiradiisa anfacaya haddii malaayiinta lacagta uu ku bixiyo biyo iyo raashin ugu geyn lahaa dadkaas baalaysa weli ma arag hal nin oo dadka siita oo hadda muqdisho ku tirsanay ama meesha banaan ha joogeen oo dhex taagan deegaankii ama bulshadii oo isag matalayay oo runtii abaarta saamaysay oo kale sababtoo ah dhiirigelin bay u tahay dad badan baa kusoo hoyan lahaa dad badan baa wax la qaban lahaa deegaanka noocaas oo kale weli waxaa moodaa in la iska indhatiray in abaar dadka ka jiro war ummadda waxaan leeyahay soomaaliya usoo gudmada ummadii dhibaato adag bay ku jiraa wakti adag baa lagu jiraa qofkii dareen ama dadnimo soomaaliya ku jiro islaamnimo ku jira ayaa garanka waxaa moodaa Waaya.
dadka inaysan danqanayn ama soomaalinimadii ama deegaankooda ama cabdirasaaq aad aa u mahadsan tahay waxaan kusoo gabagabayn lahaa eh, cabdinuur maxamed axmed oo aan isna jeclaan lahaa bal fikirkiisa ku aadan eh, sida ay maaragtay dhallinyarada ay maaragtay fikirka dhallinyarada ee ah ka hortaga abaarahan soo laalaabtay cabdinuur
walaaleel aad aa mahadsan tihiin Een, anigu dhowr qodob oo muhiim ahaan een, dul istaagi lahaa waa marka ugu horeysa horta een, abaarahan waxay dhici jireen soddonkii sanaba mar ama halkii qarniba mar iyo eh, ilaa ugu badnaan saddex jeer laakiin hadda waxaad moodaa inay eh, sanado kooban gudaheeda kusoo noqnoqonayso laba kun iyo koob iyo tobankii aan ogeyn laba kun iyo shan iyo tobankii iyo haddana eh, waa ta- waa lix sano waa toddoba sano gudahood waxay hadda kusoo noqnoqonaysa abaartan midda koowaade waxaan aaminsanahay waxyaabaha een, een, eh, dhibaatooyinkanes wax walba bini aadamku isagaa gacmihiisa ku keensada ilaahi subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wamaa asaabakum bimusiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can katiir waxna laga cafiyaa ka badan musiibo walba oo oo idinku dhacdan ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeya gacmihiina aad ku keensateen dirtii baa la xaalufiyey geedihii oo dhanaa la jaray oo laga ganacsaday oo dhuxul laga dhigtay Een, waxaan leeyahay eh, dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaro waa dhexdaasi muqdisho howl ka bilowday dhirayn ah ama inay geedo abuuraan sababta in meel walba oo soomaaliyeed een, een, geedaha iyo dhirta lagu badiyo een, waa environmentiga iyo deegaankay bilaysaa roobabka iyo iyo iyo iyo iyo cagaarnimada waddanka ka qayb qaadanaysaa barti dhirta inta hadda la gooyeyna in laga soo kabto oo dib loo tallaalo inta hadda noo taaganna in lagu dadaalo sidii looga loo looga gaashaaman lahaa ta labaad waxay tahay anigu meelo badan oo dadka soomaaliyeed ay degan yihiin aan kasoo shaqeeyey oon soo maray dadka soomaaliyeed aad bay isugu cugdadaysan yihiin niyadda waxay isugu hayaan u kala qoqoban yihiin inay dadku iscafiyaan qudubtooda ku noqdaan ilaahay la tashadaan diinta waxay nafaraysaa iscafis in dadku la iscafiyo wixii la kala galayna laga toobad keeno istikfaartana la badiyo Een, ilaahayna roobdoon la weydiisto oo meel walba oo dadka soomaaliyeed joogaan in laga roob doono oo ilaahay la baryo dunuubtii horena looga soo laabtana waa qodob aan u baahannahay inaan inaan inaan istusno isu sheegno ta saddexaadna waxay tahay dadka soomaaliyeed waxay ahayd dad deeqsiyiin ah oo isgarab qabta oo iska warqaba waa iyadan waxaad moodaa in in la kala lumay oo dadkii aanay iska warqabin midka dharagsan iyo midka gaajaysan marka qof walba inuu ka war hayo duuladii iyo deegaankii iyo meeshii uu ka yimid bal dad- dadkii inay dab shitaan iyo in kale Eh, si isku xidhkaasi uu uga kaalmeeyo inaan inaan inaan dadku xeer macluula inaysa gaarin oo isku xidhkaasi in la xoojiyo sida qabyaalada iyo waxyaabaha kale laisaga kaashanayo in wanaagga iyo walaaltinimada iyo isjacaylka iyo iscaawinta laisaga kaashado tan ugu dambeysana waxay tahay dhalinyarada soomaaliyeed ee faraha badan ee qurbaha ku nool ee ee maanta shaqaysta waxaan odhan lahaa dalka dib usoo fiiriya dadkiinana dib usoo fiiriya Een, inaad kulantaan ood shirar qabsataan oo dadkii iyo dalkii soo caawisaan ood ka warhaysaan waa wax loo baahan yahay inta gudaha joogtana waxaan ka dalban lahaa dalka inaysan ka tahriibine fursado shaqo iyo fursado nololeed inay ka samaystaan oo oo- oo ay wax ka qabtaan ee dalkan ay ka tahriibayaan ka haajirayaan iyo badahay ku daadinayaan inay iska daayaan haddii dhulka la beerayn lahaa oo dadkan dhalinyarada shaqa la-aanta wadanka uga cararaysa xitaa ay beero qodoto noqon lahaayeen bal fara badanaa laga heli lahaa raashin baa laga heli lahaa dadka duruufahan iyo dhibaatada maanta ma soo gaareen tan ugu dambeysana waxay tahay soomaaliya waxay u baahan tahay dowlad weyn meel walba oo nidaam ka jirana waxaa loo baahan yahay nidaam hufan nidaamkaas ayaa ka shaqayn kara projectiyo iyo mashaariic waaweyn oo biyaha lagu kaydinayo webiga een, webiyada shabeelle iyo jubba oo kale markii roobab yar ay etoobiya ka da-aan gudaheeda ama soomaaliya ay ka da-aan fatahaaday sameeyaan dad baa ku baabaa xoolaha ku baabaa maantana waxaa laga cabanaya waa biyo la-aan waxa waxay u baahan yihiin dowlad iyo nidaam hufan oo biyahaasi markii ay ay badan yihiinna dhaqaalaysta markii ay yar yihiinna kaydsada Een, labada webiya hadda annaga dhankan usoo qulqusho dalkanay ka yimaadaan waa la xiran karaa waa la leexsan karaa beeraa loo weecin karaa waa la adeegsan karaa marka annagu lafteena inaan qorshayaal yeelano oon een, meelo waxaa jiro dhulal buuraley ah oo dhagaxu adag yahay oo si fudud yacni baraage iyo meelo biyaha lagu kaydiya laga samayn karaa ayaa biyihiisa isaga qulqulayaan meel cilla a ku dhammaadaan marka taa in laga faa'iidaystana waa wax muhiima waxa ugu wanaagsanna waa waxay tahay inaan inaan in, in iska warqabka iyo isu naxariisashada dadka soomaaliyeed iyo iscafinta in in lagu dadaalo waxaana dhihi lahaa awoodda dhalinyaranimada ha laga faa'iidaysto dalkana iyo dadkana wixii lagu tari kara duruufahan qalasanna lagu garab istaagi kara ha laga shaqeeyo intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii madasha ee toddobaadkan waxaan uga hadalnay sida ugu habboon ee loogaga gaashaaman karo abaaraha ka hor inta aysan dhicin waxaa marti iigu ahaa cabdinuur maxamed axmed oo ku sugan magaalada muqdisho saare maxamed cali oo joogta magaalada hargeysa cabdirasaaq nuur halac oo degan garoowe iyo cabdi cadow axmed oo ku nool dalka sweden tan iyo kulan dama dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgedyo
aad dhegaystayaal kala socoteen barnaamijka xiisaha leh ee madasha dhallinyarada waa v o a waxaana inoo soo diyaariyey islamarkaana la socodsiinaya nuur xasan nuur nuur bukaari haddana nuur oo igula saman stuudiyahan weydiiyey inuu noo dulmaro qodobadii ugu doorka doonaa ciyaaraha mahadsanid jaamac aan ku horeyna ee waxaa weli si xiise leh uga socda dalka gabon ciyaaraha qaramada afrika xulka marocco ayaa xaqiijiyey guushiidii ugu horreysay ee tartanka sanadkan kadib markii ay xalay saddex gool iyo gool ku garaaceen xulka togo marocco waxaa goolasha u kala dhaliyey cabdulcasiis buhaduus romen says iyo yuusuf al nasri goolka keliyaha ee togo waxaa siiyey matthew desefi ivorcos iyo d r congana waxa ay ku kala baxeen laba gool iyo laba gool caawana gaana waxay la ciyaari doontaa maali halka masarna ay la dheeli doonto uganda ciyaaraha ingiriiskaga haddii aan hal iyo laba ka soo qabto ciyaaro ayaa dhici doona liverpool waxay la ciyaari doontaa swansea manchester united ayaa booqan doonta stoke city man cityna waxay la ciyaari doontaa tottenham talyaanigana milan iyo napoli ayaa ugu xiisaha badan ciyaaraha dhici doona caawa ayayna ku ballansan yihiin magaalada milano dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsanyahay nuur haatanna waxaanu gaarnay xilligaan hawada idiin soo marin lahayn heesaha wacan iyo shaymada dacar
wacanay ayaamahan wakhtigii aan joognayo waagii cadaadaba wacanay ayaamahan wakhtigii aan joognayo waagii cadaadaba naftaa ilaa wadagto welweligu abuurtee naftaa ilaa wadagto welweligu abuurtee anuu wadaa jidkeeniyo jecel weheshigeena waxyeeladan ku gaadha wadnahaygan damqada laygaka laygaka laygaka wareejee anuu wadaa jidkeeniyo jecel weheshigeena waxyeeladan ku gaadha wadnahaygan damqada laygaka laygaka laygaka wareejee mawarxumatashiiliyo nacabaa ku weeraray
heestaasi wacan iyo codka shay miro dacar ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jaamac buulle jaamac jaamac farasle xagga soo saaristana waxaa gacan naga siiyey bashiir abiikartan iyo galabta afarta galabnimo dhegaystayaal waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
walba harka dunidiyo walwalkiyo dhibaata